baryahan waxaynu maqlaynaa dabayl ka socotay geeska africa oo la yidhi afrika waa la isku daraya geeska africa oo nabad baa ka dhalatay somaliland wixii nabada way soo dhoweynaysaa wixii iskaashanayana way soo dhoweynaysaa in lays ixtiraamana way soo dhoweynaysaa maanta dabaysha ka socotay leni nabadaynta geeska afrika iyo waa laga midoobayaa dowladaha qaarkood ay ku dhawaaqeen waxaa u hormaada madaxweyneha eritrea isagaas afawar ilaa maalintuu isagoo injineer bilaabay sanad ka horreeya uu ka tegey ilaa maanta wuxuu ku jiray dagaal gobolnimada ugu doonaya eritrea labiyo soddon sano dagaal buu ku jiray markii dagaalku u yimidna etoobiya waa xorriyadii cod ka qaado xorriyad buu ku qaatay haddana etoobiya ay istireen oo dad isku qabsadeen dad badanoo malaayiin gaaraha ku dhawaada ku dhintay haddana koob iyo toban sanoo kale ayuu goodoor ahaa oo u adkaystay cadaad kasta oo la saaray inuu u hoggaansamo guddidii jimciyadda qurumaha ka dhexaysa shirkii aljeris inuu aqbalo isagoo oo diiday afar mitiroo dalkiisaoo baadila tuulada axadka u jirta in laga qaado oo cid kale la siiyo ayuu tuurboo maray tiisii bay noqotay caalamka oo dhan ba halkiisi ugu yimid prime ministerka etoobiya lagu tag adigu asmanaa oo dhulkii aadku murantaana sii isagana tala laga qaado wuxuu muujiyey inuu muraadkii dalkiisu lahaa halgeenu lagu hari waayey ilaa ciddii ku haysatay ku xukumtay soomaalilanda kaa way ka sii adag tahay inamada xamaree shalay jimciyadda quruma ka dhaxaysa security counsilka ka soo hadal qaadiya ee lahaa waa in lala qabtaa waa goodoore waxaanu u sheegaynaa fawarqayntu maray ka dheer baanu u maraynaa ballanna waxaanu idinku qaadnay idinkoo yimaada annaga xukmiyada ogolaata mooyaane inaynaa wada hadal wada hadal baad fadhisaa somalilan wadada tuka adag bay haysaa ma suurtoobayso soomaali baa laysu keenayaa waanan kuu talinayaa kuma arkaayo ma aha soomaaliya ma indhaha laga qarin karo inamada maanta xamarka taliniya xukuumadda ka talay wayna noqon weyday waa dhegaysateen afar cisho ka hor wuxuu kaga hadlay security counsilka ninka u fadhiya farbaajo weligeed ma dhicin waxsaa wada hadlaa ma nihin dad loo taliyo oo nin kale wuxuuda matalayo dadka soomaalilanda waxaan leeyahay dhexda waxaynuu xidhanaynaa inaanaynagu cabsin cid baa midoobaysa iyo niman faqfaqa iyada oon ala arkayn annaga nimaan arkayn ma arkayno masalaha ninkaani dhiga midig ma saarayo ninka aniga iga maadli karo kuma muraad yeesho weligaa barakaysan iyo magaalada barakaysan go-aankii aynu ku qaadanay toddoba iyo labaatan sano ka hor maanta maalintaa ina ilmihii dhashay rag iyo dumarba guri burayo carru burayo waa hooye aabbo waynu hana qaadno intaa waxaynu ku dhisnay iyadoon cidanayna taageerin cidanayna ictiraafsanayn ayaa taladeenna iyo ta ilaahay iyo duco iyo karaamo iyo midnimadeenna aynu ku dhisnay dalkeenna tii baynu ku dhisnaynaa in badan waynu ku gaarnay in badan ay noo dhiman tahay arqalada aynu hortaagan waxaa ka mid a khilaafkeeda inaynu gudaheenna ka dibino ummad baynu nahay waa la yskhilaafaya xisbiyada iskhilaafaya deegaanada iskhilaafaya reeraha iskhilaafaya walaalayaal waxaynu jiraynaanu wax qabsanaynaa markaynu khilaafkeena ka dhigana khilaaf qoys walaalayaal waxaa taa ka culus baan idiin sheegaya xisbiyada waa qabaa'ilka waa reeraha isku dhacooda reerihii oo maanta hubkii gacanta ku haya oo tignika isu samaystay oo maalin qura boqol iska dilaya ama dhuntaranba lixdan oo ciidanku aanu weerari karayn oonu lay karaynin da'da maanta u talisa reeraha ee aan duqayda maqlayn ee labadii iskhilaafaba maalintii toban iska dilayaan ee nabadda marka la xidho ee la dhaarto ee la dhaarto ee dadkoodhama gurmado haddana maalintii bilaabaya waxaynu u baahannaha arrintaa inanu xaru helno inaynu isugu tagno taasi waxay noqonaysaa ninka qadar in gacan qura la wada saaro walaalayaal dhibaatada saa inaga haysata qabaa'ilka iyo reeraha waxaan doonayaa inaan jawaabo helno haddaynu somaliland nahay ninka maanta walaalkii dhintay ee ninkii inta loo soo qabtay saamaxay ee magtii islaamka ka qaatay ee boqol geela ka qaatay ee walaashii godob reeb loo siiyey ee la guri galay ee saa dambay toosi arkay haddana xabad dhuftay subxaan allah dadka caynkaasa seebaan u maamuli karaa seebaa loo dhiqi karaa ma wax la arkaybaa walaalayaal iskuulka aynu doonayno biyaha aynu doonayno waddada aynu doonayno jaamacadda aynu doonayno dhaqaalaheenna wuxuu ku baxay gurmad iyo kala qabtaay oo aanan garanin wax laysku laynayo berked baa la qoday waa laysku laynaya nin baa meel geedka goosanay waa laysku laynaya waxaynu u baahannahay arrintaa inaynu isugu tagno waana codsi aan u soo jeedinaya ummadda oo dhan arrintaa ma sahlana waa inaynu soo guntannaa horta doorashooyinku dhib iyo dheef way noo keenay dhib way keeneenoo xisbiyada waxaa loo samaystaa inuu dadku isdhex galoo mogaadi la isku raaco way naga xumaatayoo reer reer bay naga noqotay markaasay weliba colaa dhexdeedaana u abuurtay markaasay riiqina u rantii xanafaynaa ka baxayn waxaynu u baahanahay xisbiyada ama se ahaayeen inu isticmaala haddii kale xalkan leeho waxaynu ku soo socdo doorasho tii hore ka culus tii hore saddex nooc una kala saarayseen waxa soo socda baarlamaankii oo laba isteetana iyo dhowr kunoo ab ah dowladdii hoose ah bal ka warraba haddaynu qoloqolo ku gabasaynu noqonaynaa jirib weliba uu kala dhimanaya waxaanu ka baqaynaa inaynu balaayo aynu horseedno laakiin waxaan halkan ka codsanayaa inaynu u gurro mabaadi war kee wax qaban kara kaasi muxuu ku shaqeeyaa ilaahay ma ka yaabayaa nin wax lagu aamini kara ma yahay ta kale waxaan leeyahay dadka soomaaliland maanta magacaan jooga xarunta inaga asay somalilan waar markaa qofkaad dooranaysaa haddaad tidhaahdaan odayaashaa xuraya oo kanaa qaylo badan oo heerka udhi badan kaanada doorto hadhowta maxaad ka sugaysaa haddaad soo doorato kan u qaylo badan oo aad og tahay inaan maqasha lagu aamini karin markaad tiraa kanaa ree hebela ha la soo doorto oo ninkii raga ha lagu reebo reerbaanu ahayn maxaa inoo soo baxaya hogaaminta ku soo baxaysaa maxay tahay soo hadhowta calaa caru maaha shalay dhaantaysow ma aha wuu dahay foodku boorka xisbeedu ku dahay laakiin waxaanu ku dadaalanaa sanadka dambe sagaal iyo tobanka inaanu ka heshiino oo uu qabsoomaan oo gacmaha haysaysana